wax lala yaabo weeyaan inay dalkii dawlad ka noqotay rabtaa magacii dalka inay ku qaraabatay rabtaa oo madaxweyne wasiir xildhibaan saas loo sheego saraakiil ciidan maxkamadihii guddoomiye maxkamadeed ninka kane hadda sidaan samaynaya oo waa guddoomiyaha ugu sarreeya maxkamadaha waa ninkii laga rabay inuu dulmiga reebo isagii baa dulmiga abuuraya soomaaliyuna weli hubkeedii gacantay ku haysataahoo weli dawladdii dhexe ma gaarin dalka annagu waxaan rabnaa laba qodobaan laba farriimaan rabnaa inaan dirno farriimaan aan dirayna mid waxa weeyaan halkan annaga waxaan ku degannahay dukumiinti dawladeed oo labadii kun iyo labadii soo baxaan ku degannahay taliyaha ciidamada ee ciidamada waagaas joogay oo naaji uu saxiixay oo uu ku saxiixan yahay waxaa nalo kaga qaadi karaa in baahi dawladeed ay timaado ayaa dhulkaa nalo kaga qaadan karaa horta waa qodob qodobka labaad dadka ku caanbaxay inay warqado beena ita samaystaan isku dayaan dad dhulow degan yahay inay barakiciyaanoo berri intifacsadaanna halkan waxaan leenahay madaxiinnu yuusan yousan ku qallalin annagu haddii nala ku qasbo dawladdii oo dhisan oo yacnii oo awoodaheedii leh oo taangiyadeedii iyo daaladiyaaradaheedii wadata waxa buriyey cadaalad darro waay dhulkaas oo nala ku haysto annaguna aanu degna muddo labaatan sano ah kasii hor iyo kabacdina aan ka jarannay dowladdii cabdiqaasin carto waraaqa u leenahay cabir u leenahay markhaatiyaal u leenahay dhulkaas oon ognahay inuu ku abtirsado ereya milataare inuu yahay ayaa maalin waliba waxaa nagu weerara nin shaksi ah maxkamad ilkaxanaf waraaqa ka soo baxay ee saxiixiyuu sitaa waxaan dacwo ka nahay oon ogannahay madaxweynaha oon ogannahay birima maleystarka oon ogannahay gudoomiyaha gobolka oo waxaan ogannahay gudoomiyaha baarlamaanka oo waxaan ogannahay ciidamada qalabka sida saldhigyada boolisyada iyo milatarigii lahaa laftooda inay naga qabtaan haddii aan nala ka qaban wixii ka dhacaana korkooda inay tahay intaasi ayaannu dacwo ka naho sheegaynaa dadkaa shacabka ah ee deggan meesha ee ilaahay ku makarsan ee labaatanka sannadood degganaa ee dulmiga lagu xukumayo inay arrintaa tallaabo sharciga ka qaaddo dadka noocaasana naga qabato aanayna noo soo noqon ayaannu ka codsanaynaa dawladda inay arrimahaas ku baraarugto haddii arrintaa la yeeli waayana haddee dadka waa sidii la sheegayoo ninna gurigiisa cagaf la gelin maaye waa ku dhimanaya xaqiiqda waxaa weeye ninna gurigiisa jiifi maayo